Horyaalka heerka koowaad ee Jubbaland ayaa si xiise iyo xamaasad leh uga socda garoonka kubadda cagta Wama Stadium ee magaalada Kismaayo, iyadoo kooxo kala duwan ay markaasi ku jiraan tartan adag oo ay ku doonayaan hanashada koobka. Kulankii ugu dambeeyay ee horyaalka ayaa waxa uu dhex maray labada kooxood ee JCCI iyo dowladda hoose. Ciyaarta oo ahayd mid xiiso badan ayaa waxaa u soo daawasho tegay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Jubbaland, mas'uuliyiin sare oo ka socday wasaaradda ciyaaraha Jubbaland, guddoomiyaha ururka kubadda cagta Jubbaland, bahda isboortiska, iyo taageerayaal aad u fara badan kuwaas oo dhiirrigelinayay labada koox. Labada kooxood ee JCCI iyo dowladda hoose ayaa soo bandhigay ciyaar aad u qurux badan, waxaana ugu dambeyn guul weyn gaartay kooxda kubadda cagta JCCI taasoo ku adkaatay shan gool iyo gool ay kaga adkaatay dowladda hoose. Markii ciyaarta soo dhammaatay, waxaa warbaahinta la hadlay kabtanka kooxda kubadda cagta JCCI, isaga oo dareenka farxadeed la wadaagay taageerayaasha iyo maamulka kooxdiisa.
alxamdulilah marka hore ilaahi mahadis kale anigoo caafimaad qaba garoonka aan soo saaray ciyaar qurux badan ahayd waana dareemi kartaa ciyaar xamaas- xamaasadeed wadatay ahayd alxamdulilah faraxsan marka hore inay guusha anagana raacdo sidoo kale tiimkeena iyo dhigayga dowladda hoose ayagana waxaa rajeynaa soo laabasho wacan waxaan kubadda waxaa waa caddi madow waaye garna laba nin kamaba qosliso argana waxaa rajeynaa nasiib wacan maadaama kulin hal kun oo la dhiman yahay horta anaga baan tartameynin oo horyaalka mar hore aa ka nii jabnay insha allah sanadka dambe anagoo sidan kacdaga soo laaban doonaa laakiin maadaama heerka labaad seeribiya aan ka badbaadaynay uu ahaa kulan xamaasaddiis wato waa faraxsanay inaan mar kale sanad kale aan sii dheelino horyaalka heer koowaad waxaa mahad celinayaa ayagana garsoorayaasha ciyaarta si qurux badan u xakameeyeen